alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi wصaxbih slma tasliima kasiira caaw oo ah habeen arbico ah oo taariikhda hijrigu ay tahay kun afar boqol iyo shan iyo afartan bishii koowaad sagaalkeedii waxaynu insha allahu tacaalaa bilaabeynaa kitaabkan la yidhaahdo mukhtasaru saxiixi muslim kitaabkanna waxaa alifay caalimkii weynaa ee muxadidka ahaa ee sida magaciisa dusha kugu qoran la odhan jiray cabdulcadiim ibnu cabdilqawiy ibnu cabdillaah abu muxamed almundiriyu almisri caalimkaasi wuxuu dhashay shan boqol iyo koob iyo siddeetankii hijiriga waxaan u dhintay lix boqol lix iyo kontonkii hijiriga dhalashadiisa iyo dhimashadiisuba waxay ahayd waddankan masar la yidhaahdo madhabta fiqiga marka la eego wuxuu ahaa shaaficiyu lmadhab waxaan tarjamadiisa ku arkay awalkii hore xambali buu ahaan jiray dabadeetana shaafici buu kolkii dambe noqday wuxuu ahaa imaam weyn oo gaar ahaan xagga xadiidka aqoonta uu leeyahay aada iyo aada u dheerayd ilaa ahlulcilmigu ay ku tilmaameen ama ay ku sifeeyeen casrigiisii raggii ugu xifdiga iyo aqoonta badnaa xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam inuu ahaa oo alimaamu dahabiyu waa ka odhanaya lam yakun fii zamaanihi axfada minhu waqtigiisii ma jirin cid ka xifdi badani xagga xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam waxaanu ahaa sheekh leh kutub fara badan kutubtiisa ugu caansan waxaa ka mid ah kitaabka xadiidka ku saabsan ee la idhaha atarkiibu watarhiib oo ah kitaab caan ah ilaa sheekhaba loo tiiriyo laydha saaxibu tarkiib wa tarhiib waxaa kaloo kutubtiisa ka mid ah mukhtasarkan saxiixii muslimka uu soo ikhtisaariyey mukhtasarkana waxaa la yidhaahdaa maa qala lafduhu wa kahura macnaah waa ka lafdigiisana wuu yar yahay ee eriyadiisu ay soo kooban yihiin macaanida dhex fadhidaana ay fara badan tahay waxaanay ahlulcilmigu tilmaameen mukhtasarkan mundiri inuu yahay min axsani lmukhtasaraati lisaxiixi muslim mukhtasarada ugu qiimaha badan ama ugu wanaagsan ee lagu sameeyey saxiixu muslimka sidaa awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul buu siiyey ahlulcilmiga dhexdooda iyo ardayda kitaabkaasaynu insha allahu tacaalaa bilaabi doonaa horena halkan xalqadan labadan habeen ee masjidu nakhiil waxaynu ugu soo akrinay kutub markaa xadiid ah kutub kalena way ka horeysay ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala waxa aynu sheegayno iyo waxa aynu dhiganayno inuu jannada inagu geeyo u inoogu naxariisto barashada xadiidka rasuulkuna calayhi asalaatu wasalaam ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay waynu ka wada dharagsannahay waayo markaad xadiidkii rasuulka daraasaynayso waxyeynkii ama kitaabkii iyo sunnadii mid ka mida ayaa daraasaynaysaa dhigashada xadiidka rasuulkana xataa qur-aankii iyo sabaabunusuulkii iyo macaanidiisii wax badan oo ka mid ah ayaad ku faa'iideysaa ood ku fahmaysaa barako fara badan iyo khayr badan baa ku jira dhigashada xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam intaasoo jeer ayaad habeenkiiba rasuulka ku salliyaysaa sala allahu calayhi wasalam taasoo keliya maxaad u dhigtay marka waxaa naftayda iyo walaalahayba ku boorinayaa wakhtigu wuu iska socdaa caawa waynu bilaabaynaa haddii ilaahay cumriga inoo dheereeyana maalmo kadib isagoo dhammaaday baynu arki doonnaa marka waa in loo sabro cilmiga oo waxa weeyaan markaa xuduurkiisa iyo imashadiisa la joogteeyo oo la ysku daya in la akhristo oo la soo raacdo kitaabkuna kolley waa kitaab markaa sidaa arkaysaan waa kitaab weyn oo xadiis badan koobsaday ilaa laba kun iyo laba boqol oo xadiisoo dhadhow ayuu koobsaday oo qaarkood ay dhaadheer yihiin kolkaas sharax dheer ma geli doono si uu u socdo wakhtiga aynu uga faa'iideyno carabkaynu marin doonaa tacliiq ama markaa fawaa'id kooban ayaynu saari doonaa xadiidkuna sharaxba uma baahna oo isagaa sidiisa u cado sidiisa sharax isaga ah waxaanaynu isku dayeynaa insha allahu bishaa bisheeda haddaanu dhammaano inuu dhadhowaado ayaynu aada iyo aada ugu xisaabtami doonnaa isku dayi doonnaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu inoogu kaalmeeyo akhriskiisa iyo fahankiisa iyo dhammaystirkiisa intaba muqadima qala alimaamu alxaafidu abu muxamed almisri raxmat اllahi calayh alxamdu lilaahi alraxiimi algafaari alxamdu mahad oo dhami lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allaha alraxiimi addoomihiisa u naxariista oo la ydhaha waa faciil oo bimacnaa faacil ah ee araaximu licibaadih sifatu ficlin baa alraxiim laga qaadanayaayo waa almuusilu raxmatahu man yashaau min cibaadih waa allaha raxmaddiisa cidduu doono oo addoomihiisa ah soo gaadhsiiya waa allaha si gaara ugu naxariista dadka mu'miniinta ah wa kaana bilmu'miniina raxiima allahaasoo alghafaari allaha dembi dhaafista badan ahaaday allaha alkariimi allaha wanaagga badan ahaaday ee alkahiiru alkhayr alcadiimu alnafci waa allaha khayrkiisa iyo samafalkiisa iyo wanaagiisu aada iyo aada u badan yahay allahaasoo alqahaari allaha muquuninta badan ahaaday alqahaar iyo alqaahir waa laba magacoo magacyada ilaahay ka mid a marka allah iyo afartaa magacee ka dambeeya shantaasiba magacyada ilaahay bay ka mid yihiin allahaasaa mahad oo dhan iska leh muqalibi alquluubi waalabsaari ahaaday ka rogrogaaya qalbiyada iyo aragyadaba wuxuu ka soo qaadanayaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar alabsaarna waa indhihii dhaarta rasuulkana waxaa ka mid ahayd calayhi asalaatu wasalaam laa wa muqalibi alquluub maya sidaa ma aha allaha quluubta gedgediyaan ku dhaartay caalimi aljahri waalisraar ogsoon oo og waxa markaa muuqda ee sare loo qaado iyo waxa hoos loo dhigee la siraystaba caalimu alghaybi waashahaada ayuu ka deliishanayaa iyo adilada la midka axmaduhu waan mahadinayaa xamdan mahadin baan mahadinayaa mahadintaasoo daa'iman joogto ah bilcashiyi gelinka dambe iyo walibkaari gelinka horeba alcashay waxaa la yidhaahdaa min ba min bacdi zawaali subx waa cadceeddu marka ay wareegto ee wakhtiga duhurku soo galo ilaa waxa weeyaan markaa wixii ka dambeeyaa la yidhaahdaa afar salaadood baana salaadaha faralka ah wakhtigaa ku jira alibkaarna waa min alfajri ila azawaal waa subxii laga bilaabo waa beriga ilaa inta cadceeddu aanay xaggan dhicitaanka u iilan halkaana hal salaadunbaa salaadaha faralka ah ku jirta oo waa salaada subax weeye daa'iman bilcashiyi waalibkaar wa ashhadu waxa aan ka marakacayaa afka ka qirayaa kaga dhawaaqayaa qalbigana ka aaminsanahay an laa ilaaha ila allah an laa ilaaha ay an laa macbuuda in mad la caabudaa xaqun xaq aanu ahayn ila allahu alla weyne mooyaane waxdahu xaaluu keligii yahay laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu wadaago xaal aanu lahayn shahaadatan qiris baan qirayaa ashhadu ficilkaa hore ayaa masdarkani adkaynaya shahaadatan qiris baan qirayaa tunjii ka badbaadinaysa qaa'ilahaa ka yidhaahda min cadaabi annaar cadaabka naarta ka badbaadinaysa wa ashhadu waxaa kale oo aan qirayaa ana muxamadan in nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam nebiyuhu nebigiisii uu yahay almukhtaaru la doortay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii almujtabaa la doortay min ashrafi nijaarin xasabkii iyo asalkii ugu sharafta badnaana ka ahaaday marka almukhtaar min alikhtiyaar bay ka timi waana alistifaa waa doorashadii ilaahay baa yidhi allahu yajtabi min almalaa'ikati rusula wa min annaas almujtabaana iyaduna waxay ka timi min alijtibaa ijtibaaga qudhiisuna waa alistifaa waa doorashadii weeyi min ashrafi nijaarin nijaarkaasina nuunka kolka la hoos dhiga in la godaano waa suuragal eh waxaa la yidhaahdaa alaslu waalxasab waa asalka cidda asalkeeda iyo xasabka weeye marka rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam asalkii iyo xasabkii ugu sharafta badnaa buu ka ahaaday oo uu ka soo jeeda waayo wuxuu ahaa bani haashim oo quraysh ka mid ah qurayshina waa caruurtii ama nebi ismaaciil bay ku abtirsanayaan oo ina nebi ibraahima alayhim calayhim asalaatu wassalaam adilada masaladaa tusinaysana waxaa ka mid ah xadiidkii saxiixa muslimka ee rasuulkeenu yihi in allaha istafaa kinaanatan min waladi ismaaciila wastafaa qurayshan min kinaana istafaa min qurayshin bani haashimin wastafaanii min bani haashim ismaaciil caruurtiisii ilaahay kinaanuu ka doortay kinaanana quraysh buu ka doortay qurayshna bani haashim buu ka doortay bani haashimna anuu iga doortay baa rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam marka dadka marka la eego bani aadamka qabiilkii iyo jilibkii iyo halkii ugu dhaladsanaa buu ka soo jeeday rasuulku calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed baa markii heraqla boqorkii la odhan jiray uu weydiiyey abu sufyaan ee uu yihi kayfa nasabuhu fiikum nasabkiisu sidee buu dhexdiina ku yahay qaala huwa fiina duu nasabin annaga dhexdayada waa mid nasab u saaxiiba waa mid laandheera buuri sala allahu ilaahay ha ammaano calayhi korkiisa wa calaa ahlihi ehelkiisana ha ammaano ehelkaasi ama ha lagu fasira atbaacuhu calaa millatihi ama ha la yidhaahdo waa ehelkiisii mu'miniinta ahaa qaraabadiisii mu'miniinta ahayd sala allahu ilaahay ha ammaano calayhi korkiisa wa calaa ahlihi ehelkiisana ha ammaano wa aswaajihi xaasaskiisiina ha ammaano wa asxaabihi asxaabtiisiina ha ammaano aljudaraa'i mudnaa waa jamcu jadiire bitacdiimi weynaynta iyo walikbaari weynaynta mudnaa salaatan salli salaad ha ku salliyo oo ha ammaano daa'imatan joogto ah oo baaqiyatan baaqi ah baqaa'a leyli waannahaar inta habeenka iyo maalintu baaqigay yacni waxa weeye weligeedba baaqi ah wa bacdu intaa dabadeed fa haadaakani ku hor yaallaa kitaabun kitaab weeyi kolley kelimaadkaa aynu carabka marinay sharaxeedu waa iska macluum meelaha qaarna waxbaynu ka sheeg sheegnay had iyo jeerna kutubta bilowgooda waynu ku aragnaa markaa waxba maaragtay xaajo badan hadda uma qabno ama wakhti badan uma hayno inaynu sii faahfaahino fa haadaakani kitaabun kitaab weeyi haadaa waa ismu ishaara wax maxsuusoo la dareemaya inuu ku dhacana weeyi haddii markaa muqadimadu kitaabka ay ka dambeysay oo kitaabka ama axaadiidtan intuu soo ikhtisaariyuu soo ururiyey dabadeetana uu muqadimada dabeete qoray ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa haadaa kani kitaabkan aan markaas soo koobay aan soo ururiyey haddii uu muqadimada sheekhu qoray intii aanu kitaabka ururinna waxaa ismu ishaaruhu ku dhacayaa macaanida iyo axaadiidta maskaxdiisa kusoo ururtay ee uu doonayo inuu qoro oo kitaabka muslimu kusoo ikhtisaariyo wa bacdu intaa dabadeed fa haadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabku had iyo jeer de waan garanaynaayoo waa ficaal oo bimacnaa markaa mafcuula kitaabun ay maktuub fa haadaakani kitaabun weeye kitaabkaasoo ikhtasartuhu aan ka soo gaabiyey oo ka soo koobay min saxiixi limaami imaamkii saxiixiisa imaamkii abilxuseyni ahaa muslim bn lxajaaji muslim bn lxajaaj ahaa alqushayriyi الnaysaburiy radia allahu canhu sidaasaa markaa ayuu qoran kulley marka radia allahu canhu dadka kalena waa la odhan karaa laakiin isilaaxa ahlulcilmigu wuxuu ku dhacay radia allahu canhu in saxaabada lagu gaar yeelo dadka kalena inta badan raximahu llahu baa loo isticmaalaa qofku marka uu dhinto marka imaamkii la odhan jira alimaamu muslim oo kunyadiisa iyo magaciisaba uu inoo sheegay saxiixiisa ayaan ka soo ikhtisaariyey buu yidhi alimaamu muslim wuxuu dhashay laba boqol iyo afartii hijiriga waxaan u dhintay laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijiriga ayuu dhintay da-diisu may sii dheerayn lixdan wax ka yar ayuu ku dhintay alqushayrina waa nisbatun ilaa qushayr ha bitasgiir qushayr qushayr baa markaa loo nisbeeyey qushayrna qabiilo macruuf ah oo carabta ka mida baa ahayd marka waa carabiyu lasli alimaamu muslim calayhi raxmat ullah carabiyu lasli buu ahaa asalkiisu carab buu ahaa annaysaburina waxa weeye waa wadankii uu markaa ku noolaa wadankiisii weeyi naysabura waxay ahayd meel macruuf ahoo markaa khuraasaan meeshii la odhan jiray ku taallay oo khuraasaan baa waddan ballaadhan ahayd oo meelo fara badan oo naysaabuurtaasi ka mid tahay iyo meelo kaloo badan oo culimada in badan loo nisbeeyo ayaa koobsanaysay khuraasaanna hadda waxay ku dhacaysaa waddankan eeraan la yidhaahda iyo afghanistan markaa qaybo ka mid iyo meelahaas ayay ku dhacaysaa waana waddamadii la furtay waktigii cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ardaah uu khaliifka ahaa marka alqushayriy marka la leeyahayna waa qabiilkiisii annaysaabuuriy marka la leeyahay alimaamu muslimna waa wadankiisii weeye saxiixu muslimkana qiimaha uu leeyahay iyo wanaaggiisa waaynu ka wada dheragsannahay waayo saxiixaynku waa axadu saxiixayn aladayni humaa asaxu lkutubi bacda kitaab illaah labada kitaab ee saxiixaynka la ysku yidhaahdee kitaabka ilaahay marka laga yimaado kutubta ugu sixada badan ayuu ka mid yahay marka labada saxiixaynka laysu eegana waxay ahlulcilmigu yidhahdeen bukhaarigaa sii sixo badan waayo shardigiisa ka sii adkaa laakiin muslimna xagga markaa tartiibta iyo riwaayaadka isku hagaajintooda iyo wixii isu munaasiba ama xadiidka meel kusoo wada aroorintiisa iyo riwaayaadkiisa ka dabageyntiisa iyo dhinacyo uu ku fiicnaa baa jira ama saxiixa muslimku uu ku horeeyaana way jiraan marka imaamkaa weyn saxiixiisa ah ayaan ka soo ikhtisaariyey buuri ikhtisaaran soo koobis baan soo koobay yusahiluhu u fududaynaya calaa xaafidayhi kuwa waxa weeye xifdihaya waxaana ka mida markaa waxyaabaha uu ku ikhtisaariyey inuu ka tuuray asaaniiddii inuu ka tuuray meel meel baa laga yaabaa inuu markaa saxaabiga qof ka horeeya ama laba ka horeeya iyo wax la mida sheego laakiin asal ahaan asaaniiddii wuu ka tuuray soo celcelintii iyo waxyaabahana iyadana uu ka tuuray riwaayaadkii faraha badnaa ee isdaba socday iyaga qudhooda markaa riwaayadda ugu ashmalsan buu inta badan ku gaabsanaya markaa adigu wuu soo koobay wa yuqaribuhu oo u dhoweynayo lilnaadiri wa yuqaribuhu oo u soo dhoweynayo kitaabka lilnaadiri fiihi ka eegaya ee akhrisanaya daalacanaya waratabtuhu waan tartiibiyey tartiiban tartiibin baan tartiibiyey tartiibintaasoo yusricu la dhaqsanaya biqaalibika raadinaya ilaa wujuudi matlabihi wuxuu doonayuu raadinayay inuu ka helo fii madinnatihi meesheysii meeshiisii inuu ka helo oo si fiican inuu u tartiibiyuu sheegayaa oo qofka is idhaahda xadiid ka mida ama maaragtay raadso inuu meelihii loo filaanka u ahayd ama lagu keeni jira had iyo jeer uu si fudud uga helayo waqad tadamana wuxuu koobsaday ay huwa mukhtasarkani maca sikari xajmihi iyadoo lala qabo xajmi yaraantiisa iyadoo lala qabo qarayaraantiisa julla maqasuudil asli badiba ujeeddadii asalka asalkaasoo saxiixu muslimka looga jeedo ama ah maqsuudkiisii badidiisii wuu koobsaday buu leeyahy oo hadday tahay cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo caadaadkii iyo tarkiibaadkii iyo tarhiibaadkii iyo sunantii kale ya intaba waxa weeye uu koobsaday wa ilallaahi ilaahay unbaan xaggiisa subxaanahuye arqabuu ka rajaynayaa anoo weydiisanayana fii an yanfacanii inuu igu anfaco bihi mukhtasarkan ama kitaabkanu inuugu anfaco ay bi hada almukhtasar wa qaari'ahu ka akhriyana inuu ku anfaco wa kaatibahu ka qorana inuu ku anfaco waannaadira fiihi ka eegana inuu ku anfaco innahu alla qariibun waa allaha u dhow addoomihiisa cidduu doono ee ka mida mujiibun waa allaha ajiibe ee aqbala cidda barida muqadimadaa kooban ayuu sheekhu kitaabka ka horreysiiyey oo uu ku furfurtay qaala wuxuu ihi kitaabu liimaani ay hada kitaabu liimaani iimaanka kitaabkiisii wey kitaabkan asalkiisu waa saxiixa muslimka ee kitaabada imaamu muslim baa iska leh kitaabu liimaan kitaabu tahaara saas oo kale laakiin baababkan ama tabwiibaadkan saxiixa muslimka ee aragteen inta badani waa kuwii alimaamu nawowi culimo kalena way jirtaa laakiin alimaamu nawowi tabwiibkii uu u sameeyey baa had iyo jeer caan ah laakiin sheekhu mukhtasarkan muu raacin tabwiibkii alimaamu nawowi ma raacin bal eh waxa weeyaan tabwiib isagu markaa uu haddii allaba kuu roon yahay leeyahay ayuu u baabaysanaya iimaanka kitaabkiisii weeye kitaabuliimaan baa ugu horeeya iimaankuna luuq ahaan waxay idhaahdaan ahlulcilmiga badidoodu waa atasdiiq bay idhaahdaan laakiin imaamkii weynaa axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiyata alxaraani nadar baa ku sugan buu yidhi waxaanu markaa tilmaamaa hadal dheer oo qiimo badan iimaanku luuq ahaan inuu yahay aliqraar oo sidaa uu sax ku yahay dhinacyo kala duwan marka laga eego iimaanku sharci ahaan cibaarada ahlu sunnaha badidoodu ay ka cabiri jireen waa inuu yahay qowlun wa camal yaziidu biaacati wa yanqusu bilmacsiya iimaanku waa qowl iyo camal weeyi qowl marka la leeyahay waxaa looga jeedaa qowlulqalbi wa qowlullisaani qowlulqalbi waxaa looga jeedaa waa tasdiiqiisa iyo ictiqaadkiisa qowlulisaanina waa annutqu bishahaadateyn qowlun waa camal camalkana waxaa soo gelaya camalulqalbi oo markaa ah acmaashii faraha badnayd ee laga qaban jiray qalbiga sida niyadii iyo ikhlaaskii sida khashyadii sida khowfkii sida waxa weeye alxubu fi llah albuqdu fi llah iyo acmaalulquluubkii faraha badnayd waxaa kaloo soo gelaya camalka camalulisaan camalulisaanna wuxuu noqonayaa maa laa yu-addaa ilaa bihi waa wanaagyada carabka mooye meel kale aan lagu gudan karin sida tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo takbiirta macni dikriga qur-aan akhriska ducada ilaahay la baryaayo khayrka in dadka la faro xumaanta loo diido cilmiga la faafiyo iyo wixii la mida waxaa kaloo camalka soo gelaya camaluljawaarix xubnaha camalkii suubanaa ee wanaagsanaa aynu ka samaynayn cibaarada inta badan ahlu sunnuhu ay ka cabiri jireen culimada qaarna ijmaacba ay ku soo rareen waa taa weeye qowlun wa camal cibaaraadka kale ee aragteen ee iimaanka lagu tacriifiyaana ee ma diidana way isu imanaysaaun marka aliimaanu qowlun wa camal yaziidu wayanqus wuu kordhaa wanaagga iyo waxyaabo kaleba uu ku kordhaa waanu nuqsaamaayoo macsida iyo waxyaabo kaleba wuu ku nuqsaamaa madhabka ahlu sunnu waa sidaas weeyi axaadiidta sheegaysa inaha aynu sheegaynaaba inay iimaanka ka mid yihiin waxa wanaagsan ee qalbiga lagala yimaado waxa wanaagsan ee carabka lagala yimaado waxa wanaagsan ee xubnaha lagala yimaada inay intuba iimaanka ka mid yihiinna waynu arki doonaa marka camalku iimaanku ka mid yahay ama camalu ha noqdo allisaan ama camalu ljawaarix ama camalu lqalbi alcamalu min aliimaan ahlulcilmigii iyo ahl marka ahlu sunnihii iyo salafkii horena aada iyo aada bay u diideen oo ay u inkireen ikhraaju lcamali can iliimaan camalka in iimaanka laga saaro oo la idhaha camalka wanaagsan iimaanka ka mid maha aad bay salafku u inkireen waana madhabu lmurji-a cala ikhtilaafi asnaafihim murji-ada madhabkooda weeye oo murji-ada qudhoodu waa qaybe ee waxay laakiin isku waafaqsan yihin baa jira baabkan waxay isku waafaqsan yihina waa ikhraaju lcamali can iliimaan camalkiibay iimaanka ka saarayaan kitaabkanna kitaabuliimaan sidaa arkaysaan muslimka oo abu uga horeeya bukhaariga qudhiisana xagga hore uu kaga jiraa waxaanay ahlulcilmigu markaa uga jeedaan inay ku radiyaan laba qolo oo baabkan ku lumay oo la kala yidhaahdo almurji ah oo qaybasi ah iyo niman la ysku yidhaahdo alwaciidiya oo muctasilada iyo khawaarijta ah labaduba waxa weeye baabkan way ku lumeen ee kuna caddeeyaan madhabka ahlulxaqa oo ah ka adiladu ay sheegayso wuxuu uhi sheekhu baabun haadaa baabunkani baab weeye awaluliimaani iimaanka waxa ugu horeeya qowlu laa ilaaha ila allah waa odhaahda laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo waayo wa aclaa shucabi liimaan laa ilaaha ila allah ilaa lala yimaadana wax ka iimaanka ka mid ahoo asaxayaa ma jiro can abi jamrata abi jamra waxaa laga wariyey nasr bnu cimraan ibnu caasim baa magaciisa la odhan jiray addubaci albasri waxa buu jamra kunyadiisa la yidhaahdana waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen cinda almuxadisiin waa ninkaasoo keliya qaala inuu yidhi baa laga wariyey kuntu waxaan ahaa utarjumu mid u tarjuma bayna yaday ibni cabbaasin ibni cabbaas hortiisa ayaan u tarjumi jiray wa bayna annaasi ay baynahu ibnu cabbaas iyo wa bayna annaasi dadka dhexdooda baynahu ibnu cabbaas dhexdiisa iyo wa bayna annaasi dadka dhexdoodaan u kala tarjumi jiray markaa haddii sidaa saxiixa muslimka ku soo aroortay bayna yaday ibni cabbaasin in wax lasoo qadaray noqonaysaa waayo haddii lays idhaahdo wa bayna annaasi sidaa inoo taalo ugu cadfa isma qabanayso xaraf jaban jinno ma kiciyo maqasha markaa bayna yaday ibni cabbaasin ibnu cabbaas hortiisa dadka u tarjumi jira weeyi wa bayna annaas ay baynahu iyo wa bayna annaas isaga iyo dadkan u kala tarjumi jira saxiixa bukhaarigana waxaan filayaa yadaydaasi kumabay jirin kuntu utarjimu bayna bni cabbaasin wa bayna annaas cibaaro sidaa u eg ama saasa ayaa ku taallay markaa ninkani waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen wuxuu yaqaanay luuqadda markaa farisiga dad badan oo luuqaddaa farisiga ku hadlayaana iman jiray markaa dabadeeto dadkaasi iyo ibnu cabbaas buu u kala tarjumi jiray waxaa kaloo la yidhi maya eh waxaaba dhici kartaa tarjamada loo jeedaa inay taaba ka caamsan tahay oo uu fahansiin jiray dadka hadalka cabdillaahi ibnu cabbaas ciddaan tusaale ahaan aada u maqal uu waxa weeyaan markaa sii gaadhsiin jiray marka ciidhigiiyo waxaasi daran yahay ama marka uu hadalka usoo koobo tusaale ahaan dadka uu faahfaahin jiray uu fahansiin jiray adigu waxyaabahaasna way iska noqon karaysa fa atathu waxa u timi ibnu cabbaas imra'atun gabadh baa u timi gabadhaasoo tas'aluhu weydiinaysa can nabi diljarri jalxadaha in wax lagu khamiirsado sharaabka in lagu khamiiriyo xukumkeeda markaa waxaa laga qaadanayaa gabadhu qof ajanabi ah inay wax weydiin karto codkeeda in la dhegaysto lil xaaja xaajo daraaddeed loo dhegaystaana ay markaa bannaan tahay aljarina hadda waa jamacoo mufradku waa jara waana waxa weeye jalxadahan dhoobada ka samaysan ee macruufka ah marka waxay weydiinaysaa sharaabka lagu khamiiriyo oo haddaynu halkaa soo yar koobno dee berigii hore may haysan jirin waxyaabahan maanta sharaabada lagu qooshanaya ama waxa weeye lagu ridqayo ee kala duwan ee fududaaday dee may jiri jirin markaa waxay samayn jireen timirta oo kale intay weel ku guraan gaar ahaan weelashan inoo soo socda jalxadahaas iyo addiyaa laba kuuron iyo weelal dhirta qaar laga qoray iyo weelashaa intay timirta ku guraan mararka qaarna hadday zabiibta helaan ay ku guraan ayay biyana ku shubi jireen dabadeed taafkana way ka dabooli jireen way ku yaro radin jireen deeta habeen iyo maalin tusaale ahaan meelaha ama muddo markay ku yaro jirto iyadoo sharaab macaan oo dee maaragtay raday oo qabow ay noqotay ayaa cabbi jireen ayay hee cabbi jireen dabadeeto weelashan inoo soo socdo oo kale weelal dee adag bay ahaayeen marka sharaabkii lagu shubo ee lagu daboolo waxaa dhici karaysay inuu waxa weeye ku khamiiro oo waxa weeye ku karo maaragtay sharaabkii oo isbeddel maaragtay uu sameeyo oo dabadeetana qofku isagoona aadba u dareensanayn intuu cabo dabadeeta uu kuba sirkhaamaba ya isagoon islahayn waxba waad ku sirkhaamaysaaba intuu cabo inuu dabadeeta ku sirkhaamaa iska dhici karaysa faqaala ibnu cabaas wuxuu uhi ina wafda cabdilqaysi wafdigii reer cabdulqays atow way u yimaadeen rasuul llahi rasuulka ilaahay bay u yimaadeen sala allahu alayhi wasalam oo faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu alayhi wasalam man ilwafdu wafdigu waa ayo aw man ilqowmu ama raggu waa ayo qaaluu waxay idhaahdeen rabiicatu rabiicaanu anagu nahay marka rabiica waa qoladoodii sare cabdulqaysna waa jilibkoodii hoose weeye qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam marxaban bilqowmi marxabantaasi dee waynu naqaanaayoo waxay soo qadaraan ahlulcilmiga qaarkood ay saadafta raxban wa saca meel markaa ballaadhan oo haddii allaba kuu roon yahay ee wanaagsan baad la kulantay adigu markaa waa kelimatu tarxiib inaguba dee waynaga isticmaallo wuu soo dhoweynaya rasuulku calayhi asalaatu wasalaam marxaban bilqowmi soo dhowaada qoom yaha oo kale weeye waa laydin soo dhoweynaya aw bilwafdi ama wafdi yahay hayra khasaayaa kuwo yaxyaxsan oo markaa dulaysan qayrkood xaalaa tihiin wala nadaamaa iyo kuwo murugaysan qayrkood xaalaa tihiin marka rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wuu soo dhoweeyey hayra khazaaya wala nadaamaana khazaaya waa jamcu khasiyaan annadaamaana waa jamcu nadmaan nadmaan macno kalea inta badan loo isticmaalaaye naadim waa luuqo ku jirta marka wuxuu sidaa u yidhi lianna kumay iman markaa dagaal lala dagaalamay oo la jilciyey oo wax laga qafaashay oo waxa weeyaan markaa wax laga addoonsaday iyo waxyaabaha la midkaa kuma imane sidooda isaga yimaadeen markaa soo dhowaada weeyo kaalaya xaalaad tihiin kuwa markaa aan yaxyaxsanayn oo aan dullaysnayn oon laydinku dullaynin haddii allaba kuu roon yahay dee qafaalasho iyo wax la mid a isla markaa xaalaad tihiin kuwa aan murugaysnayn oo arrintaa aan ka murugaysnayn qaala wuxuu ihi faqaaluu waxay idhaahdeen qaala wuxuu ihi ibnu cabbaas faqaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innaa annagu na'tiika waxaanu kaaga imanaynaa min shuqatin mastaafa baciidatin aada u fog shuqa iyo shiqa waa laba luuqa laakiin shuqa ayaa caansan qur-aankana taasaa ku soo aroortay mastaafa aada u fog baanu kaaga imanaynaa oo dee kun iyo markaa iyo iyo iyo dheeraad kilomitir bay ka fogaayeen wa inna baynanaa wa baynaka annaga iyo adigana waxaynoo dhexeeya haada alxaya qabiilkan min kufaari mudara gaaladii reer mudar markaa ka mida ee najdi iyo dhulkaa degi jira iyo meelo fara badan wa innaa annaguna laa nastatiicu ma awoodayna an na'tiyaka inaanu kuu nimaadno ilaa fii shahri lxaraami bisha xurmadale mooyaane oo halkan bil qura loogama jeedo waa jinsi weeye bilaha xurmada le mooyaane ee afarta ah ee la yaqaano saddexda isku xiga iyo raja oo bilaha xurmada le way waxa weeyaan markaa way xurmayn jireen oo may isdili jireen oo may dagaalami jireen bilaha xurmada le ayuun baanu ku iman karnaa waaya famurnaa na amar biamrin amarna amar faslin cad oo waxa weeyaan markaa aan ishkaal lahayn oo nukhbir bihi aanu uga warranno man waraa'anaa cidda naga dambaysa oo nadkhulu bihi ljannata jannadana aanu ku gallo macnii kuguma soo noqnoqon karo weeye oo kolba kuma iman karo aad baynu u kala fognahay waa mide midda labaadna waa laynoo dhaxeeyaa niman markaa col ah oo gaalo ah baa inoo dhaxeeya markaa arrin fasli ahoo cad oo bayinoo waadixa oonu dadkii kula noqonno oonu u sheegno diinta ku saabsan jannadana aanu ku gallo noo sheeg weeye waaya wakhtigaa ay yimaadeenna wafdu cabdilqays waa intaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma ka furan ka yaro hor weeye qaala wuxuu ihi faamarahum wuxuu rasuulku faray biarbacin afar buu faray wanahaahum can arbacin afarna wuu ka reebay qaala wuxuu ihi amarahum wuxuu faray biliimaani billaahi ilaahay inay rumeeyaan waxdahu keligii wa qaala wuxuu ihi hal tadruuna ma garanaysaan ma liimaanu billaahi waxdahu ilaahay oo keliya in la rumeeyo waxau yahay qaaluu waxay idhaahdeen allahu warasuuluhu aclamu qaala wuxuu ihi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa in la qiro mid la caabudaa inaanu xaq ahayna la weyno mooyaane wa anna muxameda rasuulullahi iyo muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay wa iqaamu salaati salaada in la oogo wey wa iitaau zakaati zakada in la bixiyo wey sowmu ramadaana bisha ramadaan soomkeeda wey wa an tu-adduu inaa gudataan weeye khumuusan shan meelood oo meel min almaqnimi qaniimadii aa ka guddaan oo waxa weeyaan markaa bixisaan shan meelood oo meel markaa sidaa arkaysaan afar buu faray buu yihi haddana wuxuu sheegay shan oo wa an tu-adduu khumusan min almaqnami dee shan bay ku tahay khasladaasaa ku shana yaa xadiidka xaggiisa horena afar buu faraynu ku arkaynaa soo ma waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa la ysku waafajinayaa khasladan dambe afartaa ka mid ma aha marka intuu afartaa faray ayuu haddana khasladan dambena ugu daray marka waa an tu-adduu khumusan min almaqnami waxay ku adfa waxay ku cadfan tahay fa amarahum biarbacin afar buu faray dabadeetana afartaa markii la sheegay baa haddana wuxuu ugu kordhiyey tan shanaad ayuu ugu kordhiyey weeye markaa tan shanaad ama khasladan shanaad afartaa ka mid maaha sidaas ahlucilmi badan ay uga jawaabeen waaya wanahaahum wuxuu ka reebay can idubbaa'i wanahaahum wuxuu ka reebay can idubbaa'i ubada waxa loo yaqaano in macnihii wax lagu intibaado wax lagu nabiidsado iyo walxantami jalxadda iyo wlmusafati wlmusafati geedkaa la ydhaha azifti weelka xagga hoose lagaga rinjiyeeye lagaga dhoobay qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi wa rubamaa qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhi annaqiir naqiirkuna waxa weeyaan markaa waa ama timirha laga qoro ama geed kaleba ee waa wuxuun geed weel geed laga qoray weeye marka almusafat waxaa kaloo la mida almuqayar geedka laydhaa azifti ama geedka laydhaa alqaar waa weelka hoosta lagaga dhoobay lagaga rinjiyeeyo weeye marka adigu weelashani weelal adag bay ahaayeen marka sharaabka saynu sheegayna loogu shubee lagu daboolo isbeddelkaa usoo degdegaayey marka weelkan isticmaalkooda looma diidine waxa loo diidaya wuxuu ahaa inay sharaabka ku khamiiriyaan baa loo diidanaa si aanu isagoo wax sirkhaaminaya aanay markaa u cabbin waxaad moodaa cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu ardaah inuu isagu aaminsanaa in weelkan sidaas markaa ay muxaram u tahay in wax lagu khamiiriyo waayo dee beri danbuu gabadhan xadiidkan usoo qaadanaya sidan u fatwoonayo laakiin sidaa saxiixii waxay tahay waa la nasakhay xukumka noocana xadiidka lagu nasakhayna muslimka qudhiisuu ku yaallaa xagga dambe kitaabul ashrib oo inoogu iman doonaa insha allah iyo waxyaabo badan oo baabkaa ku saabsani marka xukumkan waa la nasakhay oo waxaa la yidhi weelkaa doontaan wax ku cabo oo muskirkuun iska ilaaliya sharaabka wax sarkhaaminayuun iska ilaaliya wa qaala wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ixfaduuhu qayba cilmigan wa akhbiruu bihi ugu warrama min waraa'ikum dabadiinnana markaa ugu warrama lafdi kale wuxuu sheegayaa man waraa'akum cidda idinka dambaysa macnahaana way isu imanayaan min waraa'ikum dabadiinna waxa weeyaan markaa ugu warrama waa cidda idinka dambaysa u sheega weeye man waraakumna waa ciddii idinka dambaysa u sheegay wazaad bnu mucaadin ibnu mucaad wuxuu ku ziyaadiyey fii xadiiihi xadiidkiisa can abiihi isagoo ka warinaya qaala inuu yihi waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam lilashaji dakharo wuxuu ku yidhi ashaji cabdilqaysi dakharihii cabdilqays ama reer cabdilqays wuxuu ku yidhi ina fiika waxaa kugu sugan lakhaslatayni laba khasladood oo yuxibuhuma allahu ilaahay jecel yahay alxilmu waa dulqaadka iyo walanaatu deganaanta weeyi alashaj waa naanays waxaanay shuraaxda qaarkood soo rarayaan inuu rasuulku u bixiyo waayo nabar yar ayuu ku lahaa wejiga laakiin magaciisa caadiga ah waxaa la odhan jiray almundir ibnu mucaad alcasari alcasari markaa wuxuu rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ninkan wuu ammaanay saxaabiga ahaa ee qiimaha badnaa xilmi oo caqli sheegaya iyo dulqaad iyo anaatoo deganaana buu ku sifeeyey xaadiidtaa sheegaysa oo waxaa la yidhi rasuulku uu ka arkay calayhi asalaatu wasalaam arrinkaa oo markay wafdigii sidaa u yimaadeen dhowr iyo toban nin baa heno raggii kale rasuulkay calayhi salaatu wasalaam usoo degdegeen oy markaa kusoo yaaceen maxabadii iyo iyo jacaylkay u hayeen daraaddeed isaguna muxuu sameeyey geelii ay wateen intuu isku soo ururiyo hashiisii soo dabray ayuu dharkiisii wanaagsanaa soo xidhay uu soo badashay oo markaas u yimi soo ma aragti uu isa soo hagaajiyey markii rasuulku su-aasha weydiiyeyna calayhi asalaatu wasalaam hadal qiimo badan oo tusinaya siduu caaqibada arrimaha u eegayo ayuu ku jawaabay iyo rasaanada waxa weeye caqligiisa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala marka xadiid kale waa kii sheegayay inuu yidhi ma aniga ayaa ka dhaqan dhigta mise ilaahay bay igu abuuray kolkaasuu yihi ilaahay baa kugu abuuray markaasuu yihi ilaahaa ilaahay baa mahad leh allaha laba khasladoodoo uu jecel yahay igu abuuray inuu ilaahay ku abuuray dhaqan wanaagsan addoonka ma diidaysa inuu sii kobciyo oo uu sii hagaajiyo xadiidkani waa xadiidka cadiimka ah ee fawaa'idda badan fawaa'idda ku jirtana waxaa ka mid ah in arrimaha la sheegay oo dhamme ay iimaanka ka mid yihiin iyo waxa weeye khaniimada gaalada laga soo qaniimaystay khumus ama shan meelood oo meel in laga saara inay waajib tahay xataa walow madaxweyneha ama imaamku iyo aanu ciidankaa ama saryadaa la soconin cidda iskale khumuskaana ilaahay baa sheegay waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa ilaa akhiri laaya alkhumusna laba luuqaa ku bannaan alkhumus iyo alkhumsu waa luuqataan oo saxa labaduba athuluthu iyo alrubucu iyo maaragtay sara uwad ilaa alcushruna la mid bay noqonaysaa fawaa'id fara badan oo kalena way ku sugan yihiin can abi hurayrata qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yowman maalin baarisan mid u muuqda linaasi dadka ayuu muuqda baarisan ay daahiran weeye xadiidkii cumar ibnu lkhaaabn ah waxaa isagana ku soo aroortay rasuulkaanu markaa la joognay baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli illah faataahu rajulu nin baa u yimi oo faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay mal iimaanu iimaanku waa maxay qaala wuxu uhi an tu'mina billaah iimaanku an tu'mina inaad rumayso weeye bilaahi ilaahay iyo wamalaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kitaabihi kitaabkiisa kutubtiisa oo dhan baa loo jeedaa lafdiga bukhaariguna waa kutubihi baabuu ahaa tanna waa saxo waa mufrad mudaafa yacumo wa liqaa'ihi iyo lakulankiisa wa rusulihi rusushiisa wa tu'mina waa inaad rumayso bilbacthi isa soo saarka alaakhiri dambe liqaagan iyo bachigu maxay kale yihiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa isku mid oo waa la soo celceliyey min baabi ta'kiid laakiin waxaa fiican in la yidhaahdo way kala duwan yihiin oo liqaagaa hore waxaa looga jeedaa guurista adduunyadan laga guuraayo ee aakhiro loo guuraayo bachiguna waa isa soo saarka saacadda ama qiyaamaha la isa soo saaraayo ama bachiguna waa isa soo saarka qiyaamaha liqaaguna waa bachigi iyo isa soo saarka wixii ka dambeeya wakhtiga la isxisaabinayo iyo wakhtiyada bilbachi alaakhir bachiga dambe aakhir maxaa loogu sifeeyey waa min baabi lmubaalaqa la yidhi oo waa lagu mubaalaqooday ama waxa weeyaan markaa waxaa laga ixtiraasayaa la yska saarayaa soo saarista nafaha riximka ama makaanada hooyooyinkood laga soo saaraya adduunyada la keenayo kaasi wuxuu noqon karaa bacfigii hore kan markaa la ysa soo saarayaa maalinka dambe aakhirana bacfigii dambe ayuu noqon karaya qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oma alislaamu islaamku waa maxay qaala wuxuu uhi alislaamu islaamku an tacbud allaha ilaahay inaad caabuddo weeye oo walaa tushrika bihi shay-an shaynaba aanad la wadaajin xaqiisa watuqiimo salaata salaada inaad ogto weeye almaktuubata la faral yeelay watu-adiya inaad gudato weeye azakaata zakada almafruudata inaad guddo weeye azakaata zakaata almafruudata la faral yeelay marka almaktuubada horena waa la qoray ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta watasuumo inaad soomto weeye ramadaana bisha ramadaan qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oma alixsaanu ixsaanku waa maxay qaala wuxu uhi an tacbud allaha ilaahay inaad caabuddo weeye kaannaka taraahu sidaad arkayso fa innaka ilaa taraahu maxaa yeele adigu ilaa taraahu haddaanad arkayn fa innahu yaraaka isagaa ku arkaayo qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o mata saacatu saacaddu waa goorma qiyaamuhu waa goorma qaala wuxu uhi malmas-uulu ka la weydiinayaa maaha canha saacadda xaggeeda biaclama mid uga aqoon badan min asaa'ili ka weydiinaaya ogaalkeeda macnii goorta ay dhacaysa iskuma dhaanno walaakiin ha yeeshee se uxadiduka waxaan kaaga warrami doonaa cana sharaadiha calaamadaheeda waa jamcu shara bifatxatayn idaa waladat marka ay dhasha alamatu addoontu rabbaha sayidkeeda fadaaka kaasi mina sharaadiha calaamadaheeduu ka mid yahay wa idaa kaanat ilcuraatu marka ay noqdaan kuwii qaaqaawanaa alxufaatu cagaagnaa ruaasan ru'uusa naasi dadka madaxdooda fadaaka kaasi mina sharaadiha calaamadaheeduu ka mid yahay wa idaa tataawala marka ay dherartamaan ricaaulbahmi kuwii nayla raaca ahaa naylaha raaci jiray ama markaa adhiga yaryar waxaraha iyo naylahaba isku ka dhigo fil bunyaani dhismayaasha marka ay ku dherartama fadaaka kaasi min ashraatiha calaamadaheeduu ka mid yahay marka albahmi marka la yidhaahdo waxay culimmadu leeyihiin waa adhiga kuwiisa yaryar uun waxaraha iyo naylahaba waa la yidhaahdaa ma garatay macnii riyaha iyo iyo idahaba kuwooda yaryar oo waxaraha iyo naylaha ah marka kuwii nayla raacyada ahaayoo ku dherartamaya dhismayaasha marka aada aragto fadaaka min ashraadiha fii khamsin laa yaclamuhuna ila allah fii khamsin ay cilmu waqti saacati ogaalka waqtiga qiyaamuhu fii khamsin ay daakhilun waa mid gelayo ku jira fii khamsin fii jumlati khamsin shan jumladood shantaasoo laa yaclamuhuna aanu ogeyn ila allahu ilaahay mooyaane uma talaa dabadeetana wuxuu akhriyay huwa rasuulku sala allahu calayhi wasalam in allaha ilaahay cindahu agtiisu waxaa ahday cilmu saacati ogaalka saacadda wakhtiga ay dhacayso wayunazilu lkayha roobkuu soo dejiya wakhtiguu soo da-ayana isagunbaa og wayaclamu wuxuu ogyahay maa fil arxaami riximada waxaa ku jira ilaa qowlihi la gaadhayo ina allaha caliimun khabiir ilaahay baa markaa ahaaday ka cilmiga badan ee khibradda badan yani aayaddu dhammaystiray wayunazil اlkayثa wayaclam ma fi larxaam wma tadri nafsu maada tagsibu gada nafina beri waxay kasbanayso ma garanayso mustaqbalka wixii dhacaya ilahay unba og wamaa tadri nafsu biayi ardin tamuut nafina garan mayso meel alla meelay ku dhiman doonto iyo waktigay dhimanayso toona ilaahay unbaa og arrimahaana xadiid kale waxaa ku soo arooray mafatixu lgeyb inuu rasuulku u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay unbaa ogaalkooda la gaara uma dabadeetana adbara waa jeedsado wuu tegay arajulu ninkoyo faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam rudduu calaya arajula war ninka ii soo celiye faakhaduu waxay gudagaleen liyaruduuhu si ay u soo celiyaan oo ay markaa u deekicitameen falam yarow shay-an waxba may arag waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hada jibriilu kani jibriil weeye jaa wuxuu u yimi liyucallima annaasa dadka si uu u baro diinahum diintooda si uu u baro xadiidkan markaa wuxuu kuu sheegayaa iimaanka iyo islaamka iyo ixsaanka saddexdaasiba inay diin yihiin yah diin inay yihiin marka waa maraatibtii diintu ay ka koobnayd waxaynu raacinaynaa in laba faa'iido ama saddex faa'iido oo xadiidka waxaa laga qaadanayaa qof markaa masalo garanaya haddii uu fadhiyo majlis haba meel qof caalimi joogo masaladaa isagu uu garanaayana uu ogyahay inaanay dadkan meesha fadhiyo xaadiriintii garanahayn isagu haba garanaya caalimka uu weydiin karaa uu odhan karaa masaladaa iyo masaladaa sheekh xukunkeedu waa maxay ama masaladaa nooga jawaab si dadkan aan garanahayni marka uu jawaabo ay uga faa'iidaystaan oo waa sida arrintani ay ahaydoo malakul jibriil isagu si uu wuxu barta meesha umu imano waaba mucallinkii rasuulka ee wuxuu u yimi si su-aala uu rasuulka u weydiiyo dabadeeto uu uga jawaabo dabadeetana dadkani ay u bartaan oo cilmiga ay u qaataan sababtuna waxay ahayd sida riwaayaadka xadiidkan qaarkood ku soo aroortay wuxuu uhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam saluunii fahaabuu an yas'aluuh wuxuu uhi wax weydiiya oo waxyaaba idin anfacaya iweydiiya aan idinka jawaabe markaasay ka haybaysteen inay wax weydiiyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markaasaa dabadeetna malakul jibriil u yimi soo ma aragti markaasuu su-aalahan weydiiyey xadiidkana waa muttafaqun calayhi masalada labaad waxay tahay xadiidkan abi hurayre wuxuu sheegayaa markiiba uu sidaa u dhammeeyey su-aalahaba inuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waa ninka ii soo celiya oo dabadeeta markiiba ay waayeen xadiidka cumar ibnu alkhadaab ee muslimkuuni wariyeyna wuxuu sheegayaa markaa muddaa nagaaday oo markaasuu rasuulku markii dambe i weydiiyey waxaa lagu jamcinayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen cumar horta meesha wuu joogo dee xadiidka wuu inoo sheego wuxu uhi annagoo rasuulka ag fadhino waa ka xadiidka inoo wariyey laakiin waxaa lagu xambaarayaa bay idhaahdeen inuu isagu markaa uu rasuulku lahaa soo celiya ninka inuu meesha ka kacay markii xadiidku dhammaaday uu waxa weeye kacay ama uu hawl kale dee markaa galay dabadeetana muddo kadib isaga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay inuu ninkaasi hee jibriil ahaa waayo arrintu dee waaqaco mar keliya dhacday ayay ahayd weeye masalada labaad ee xadiidkan aynu faa'iideynaynaa waxa weeye xadiidkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii iimaanka la weydiiyey wuxuu ku fasiray ilaahay iyo malaa'igta iyo kitaabka iyo markaa rususha iyo bachiga iyo in la rumeeyo ayuu ku fasiray xadiidkaa hore ee wafdi cabdilqaysna wuxuu ku fasiray iimaanka arkaantii islaamka shahaadateynkii iyo salaada in la oogay iyo sakada in la bixiyo iyo arrimaha caynkaasi ah sidaa laysu waafajinaya isma diideyso khulaasaduna waxay tahay iimaanka iyo islaamnimadu sida saxiixa ah ee adilada laga qaadanayo waxay ka mid yihiin kelmadaha marka meel lagu wada sheegana kala macnaha noqdee kala baydha marka la kala sheegana iskoobsada isa soo hoosgala markaa haddii islaamnimo meel gaara lagu sheegayo aada aragtay iimaanna wuu ku jiraa haddii iimaan meel gaara lagu sheegayo keligii aada aragta islaamna wuu ku jiraa haddii laakiin meel lagu wada sheego oo la israaciyo iimaanka waxaa lagu fasirayaa waxaa rasuulku ku fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka jibriil ee ah arrimaha markaa qarsoon in la rumeeyo ilaahay iyo malaa'igta iyo rusushiisa iyo wax alla wixii in la rumeeyo ay waajib tahay in la rumeeyo arrimaha markaa qarsoon baa lagu fasiraya islaamnimadana waxaa lagu fasirayaa acmaasha ee daahirka ah ee muuqata ayaa lagu fasirayaa waa haddii ay israacaan weeye fawaa'idda kale xadiidka kugu suganina waa mid cad weeye can saciid ibni lmusayibi saciid ibn lmusayib waxaa laga wariyey waa taabici caalimuu ahaa can abiihi aabihii inuu ka wari markaa wuxuu ahaa quraysh makhzuumiya buu ahaa qaala inuu yihi lamaa xadarat markay u timi abaa aalibin abu aalib markay u timi waa cali aabihii rasuulkana adeerkiiyo alwafaatu geeridu waxaa looga jeedaa markay geeridiisu soo dhowaatay ee waxyaabaha muujinaya ay soo xaadireen ee loogama jeeda markii naftu ay ka gurmaysay ama xaaladda la ydhaha xaalat lgarkara iyo xaalat lmucaayana iyo xaalat nasci iyo loogama jeedo jaahu waxa u yimi rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama gaal xanuunsanaya in lasoo booqan karo ayaa halkaa laga qaadanaya gaar ahaan haddii la isleeyo wuu islaami doonaa la doonayo diinta in loo bandhigo fawajada wuxuu ka helay cindahu agtiisa abaa jahli ninkii la odhan jiray khatarta badnaa iyo wa cabdallaahi bna wa cabdallaahi bna abi umayata bni lmugiira ninkaa isaguna cabdillaahi la odhan jiray magacaa lahaa labaduba qurayshiyiin bay ahayen weliba nimanka makhsuumiyiin bay ahaayeen labadoodan iyo ilaa musayibkaasi waaya markaa dee odayaashii quraysheed bu ilan abu aalib ka mid ahaa ee markaanu xanuunsanayo way soo bookdeenoo iyaguna way dul yimaadeen faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam yaa cami adeero adeerkayow ya yaa lmutakalim buu idaafaysay laakiin waa la xadfay yadii baa la xadfay yaa cami ayuu asalku ahaayo yaa cami luuqadaha ku bannaan mid ka mida wey yaa cami yaa camu hadday ku qoran tahayna waa sax yaa cami yaa camu yaa yaa cami yaa camu yaa cami yaa camiya yaa camma yaa cammaa waxaasoo luuqadaa ku bannaan qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allahu dhe adeero kelimatan kelmadde ashhadu waan markhaati kici laka adiga bihaa ashhadu waan kaaga markhaati kici laka adiga bihaa kelmaddan cinda allahi ilaahay agtiisa eh oo istinaafiye laga dhiga ashhadu ficilkaa min baab alistinaaf laga dhigo kelmad adeera dheh aan waxa weeye ilaahay agtiisa kaaga markhaati kaco lafdiga bukhaariguna uxaaju laka biha cinda allahi buha marka xaalatulqarqarihii qofka aan waxba laga aqbali jirin intaanu gaadhin ba ahay ila hadduu xaaladdaa gaadho qofka waxba laga aqbali maaye ama rasuulkaas sidaa rajaynayana shuraaxda qaarkood wa idhahda faqaala abu jahlin abu jahl baa wuxuu yihi yow cabdullaahi bnu abi umayata labadii nin ee dul joogay baa waxay idhahdeen yaa abaa aalibin abu aalibow atarqabu ma waxaad nici can millati cabdilmualib ma diintii cabdilmualib baad nici maanta ma dariiqadiisii iyo diintiisii baad ka jeedsan maanta diinta cabdilmualibna shirki baa he marka ma shirkigii iyo diintii aabbayaashii iyo awowyaashaa ku socdeen baad maanta adoo heerkaa taagan ka tanaasuli weyey falam yazal kama zuulin rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam yacriduhaa calayhi inuu u bandhigo oo wa yuciidu lahu ugu celiyo tilka lmaqaala odhaahdaa kolba idhaa adeere laa ilaaha ila allah dheh iyaguna markaa way ugu celiyeen oo waxun bay lahaayna tarqabu can millati cabdilmualib xataa qaala abu aalibin ilaa abu aalib uu yihi aakhira maa kallamahum wixii ugu horeeye wixii ugu dambeeye uu kula hadlay huwa isagu calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib buu ku sugayay ninkani marka isagaa waxa weeye isticmaalay ama raawiga ama raawiga ayaa iska nacay inuu sidiisi u yidhaahdo ana calaa millati cabdilmualib ilaan waa gaalnimadii baan ku suganahay labadaa mid bay noqonaysa wa abaa wuu diiday abu aalib an yaquula inuu yidhah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu inuu yidhahna wuu diiday laa xawla walaa quwata ila billah faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam amaa wallah amaa ee xaqan dhab ahaane wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la astakfirana laka ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa maa lam unha canka intaan layga kaa reebin faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajalla maa kaana linabiyi nebiga uma ahaanin oo uma banaano oo uma habboona suuragalba kama aha iyo waladiina aamanuu kuwa iimaan kale an yastakfiruu lilmushrikiina gaalada dembi dhaaf inay u dalbaan walow kaanuu haba ahaadaan ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba min bacdi maa tabayana intay u caddaatay dabadeed lahum iyaga anahum iyagu asxaabu ljaxiim ahlu naar inay yihiin oo gaalnimo ay ku baxeen waanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey tacaalaa sarreeye fii abi aalibin ay fii shani abi aalibin arrinka abi aalib wuxuu ku soo dejiyey ayuu qur-aan ku soo dejiyeyo faqaala lirasuulillaahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam innaka adigu laa tahdii hanuunin maysid man axbabta ka aad jeceshahay hanuunkiisa ya walaakina allaha ha yeeshe ilaahay baa yahdi hanuuninaya man yashaau ciduu doono wahuwa aclamu bilmuhtadiina kuwa hanuunka mutaystayna ilaahay baa ku cilmilo oo yaqaana subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk